sidaad warkaba ku maqlayseen maxkamad ku taala magaalada garowe ee maamulka puntland ayaa dillo ku xukuntay saddex iyo afartan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab oo lagu qabtay dagaaladii bishii maarso ee sanadkan ka dhacay deegaanada garacad iyo toga suuj ee gobolada nugaal iyo mudug xukunka laba kale oo maleeshiya ah ayaa dib loo dhigay sababtoo ah ma qaangaarin sida ay sheegtay maxkamaddu nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray garowe xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada ee gobolada sool iyo nugaal cabdulaahi xir siciid oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay soo dhammaatay dhegaysiga dacwad la xidhiirtay maxaabiis al-shabaab ka tirsan oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada garowe nimankaas tiradoodu waxay ahayd shan iyo afartan laba kamida maxkamaddu way reebtay daadoodii markii ay buuxin weyday ay buuxin weyday daad iyo lix iyo toban ay noqdeen iyo wax lamid ah saddex iyo afartankii soo haray maxkamadda waxaa nimankaas garaacayay waxaa caddaatay oo ay maxkamadda ka wada hortirteen inay kamid inay yahaayeen nimankii kusoo duulay wadanka oo dilay afar iyo labaatan xubnood oo ka tirsan ciidanka puntland dhaawacayna toddobaatan iyo laba xubnood oo ciidanka puntland ka tirsan oo kuwaasa ku kala dhaawaceen garaacad suuj soonka qardhood garmaal maxkamadda ciidamada ayaa dil ku xukuntay afartan iyo saddex maxbuus halka ay dib u dhigtay xukunka laba buuxin waayay da-da qaangaarka deeta maxkamaddu waxay cuskatay qodobka heer lamber ten farqadiisa labaad qodobkiisa koowaad qodobka boqol sideetan iyo afar laba boqol labaatan iyo kow laba boqol labaatan iyo labo laba boqol labaatan iyo saddex xeerka caqaabka soomaaliyeed qodobadaasi dhammaantood waxay jidaynayaan cid allaale ciddii soo weerarta ee ku soo qaada amaad isku dayda inay bedesho haybada iyo calanka dawladda puntland inay maxaanku dhahdaay dil toogashaan maxkamadduna xukunkaa unbay ka baxday waxayna ku wada xukuntay dil toogashaa maxkamadda ciidamada ayaa u ogolaatay bil racfaana inay ka qaadan karaan xukunka maxkamadda qaroomadoodana waxay ku dhawaaqeen inay inay xukunka rafaan ka qaadanayaan xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada sool iyo nugaal ayaa sidoo kale sheegay xilliga ay qaadayeen dacwadda ay maxkamadda goobjoog ahaayeen hay-ada caalami ah wuxuuna iska fogeeyey inay xukumeen caruur da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano sida ay baahiyeen warbaahinta qaybto maxkamadduna way dhegaysatay hay-ado caalami ahna goobjoog bay ahaayeen daroomadooduna goobjoog bay ahaayeen labadii lix iyo toban jirka ah hataa maxkamaddu waxta dib u reeftay nuux muuse birjeeb v o a garowe